أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتأكيدا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafureebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya oo ku dhawaaqday inaysan gacmaha ka laaban doonin qalalaasaha ka dhanka masaalixdeeda ee kaga soo foolle soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay adis ababa oo lagu sheegay inaysan ku qanacsanayn dhismaha howlgalka cusub ee beddeli doona gaalada atmis falanqayn iyo isdultaag aan ku samayn doonno qodobkaasi ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah dhaca lagu hayo shacabka muqdisho oo xargaha goostay isbitaallo diiday inay lacaga baada ku dallaacaan iyo bukaanno cudurro la ildaran oo la xirxiray wararkii ugu dembeeyey iyo dhibaatada ka jirta muqdisho barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonnaa qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah maamulka somalilan oo xasaradaha ka taagan ceerigaabo ku eedeeyey inay ka dambayso kooxda riddada soomaaliya iyo jabhadda faano oo guulo ka sheegatay dagaallo culus oo ka dhacay deegaanna kulaala xuduudda itoobiya ay la wadaagto suudaan sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa xaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka iska caabinta ah ee duufaanta al aqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dowladda siliibiyadda ah ee itoobiya ayaa ku dhawaaqday inaysan gacmaha ka laaban doonin qalalaasaha ka dhanka ah masaalixdeeda ee kaga soo foolle soomaaliya war-saxaafadeed goordhow ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay inaysan ku qanacsanayn dhismaha howlgalka cusub ee beddeli doona ciidamada saliibiyiinta atmis haddaba caawa faafreebka waxaa igala qaybgeli doonaa maxamed xasan alfaatix maxamed muxuu yahay warkan ka soo baxay dowladda xabashida itoobiya aad baad u mahadsantaha faysal caawa maqribkii war-saxaafadeed ayaa kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda xabashida etoobiya waxaana si adag dowladda xabashida etoobiya ay kaga hortimid howlgalka cusub ee waxaa loogu yeero midooda africa uu doonayo inuu ku bedelo ciidamada saliibiyiinta atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya kaas oo la filayo in uu bilowdo bisha january sanada soo socota labada kun shan iyo labaatanka bayaanka oo wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ay soo saartay ayaa ciwaan looga dhigay arrimaha xasradaha geeska africa waxayna sheegtay in etoobiya aysan gacmaha ka laaban doonin waxay ugu yeertay isbedelada dhanka amniga ee ka jira geeska qaaradda africa waxay aada ugu fooganaatay in ay kasoo horjeedo oo ay dhaleeceyso isbedelka lagu sameynayo ciidamada kufaarta ee afrikaanta ee atmis loogu yeero qoraalkan oo ku saxiixnaa nin lagu magacaabo nebiyud tedla oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa fariimo dhowr ah dirayey waxaana lagula hadlay waxaa loogu yeero qaramada midoobey iyo midowda africa oo ay sheegeen in xaalad mugdi uu ku jiro ay ka abuurayaan mandiqada geeska africa oo aan iyaga lagala talagelinin suurtagalna aysan ahayn inay indhaha ka daawato waxa ka dhacaya soomaaliya waxayna u muuqataa in ciidamada xabashada etoobiya la filayo dabaaqada sanadkan in ay isaga baxaan soomaaliya aysan xabashidu aysan doonaynin oo ay rabto inay sii haysato magaalooyin iyo wilaayaad dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya etoobiya waxay ku eedeysa kooxda ridada ee hogaamiyo xasan sheekh maxamuud inay qaadayso tallaabooyin halis gelinaya amniga gobolka iyadoo ka waday xiriirada ay la sameysatay dowladda masar iyo dhinacyo kale oo xabashida siyaasad ahaan ay isaga soo horjeedaan waa mahadsan tahay maxamed maxaa xilligan ku soo beegay in etoobiya ay arrintan si kulul uga hadasho oo weliba war-saxaafadeed ka soo saarto
faysalo waxaa kusoo beegay shalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada muqdisho waxaa kasoo degay ilaa iyo laba diyaaradood oo nooca xamuulka qaado ah c ontedi oo ay leedahay dowladda dabadhilifka ee masar diyaaradahan waxaa la sheegay in agab military iyo saraakiil ciidan ay wadeen waxaana ahaayeen markii ugu horeysay oo diyaarada noocan oo masar ay leedahay ay garoonka diyaaradaha muqdisho soo caga dhigtaan waxaana baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga si aad ah layskula dhexmarayay in saraakiil masaari ah ay usii gudbeen dhanka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaas oo la leeyahay ciidamada masaarida ayaa saldhig ka xaarxaaran doona arrimahaas ayay dowladda etoobiya u muuqataa inay ka carootay oo durbadiiba ay dooneyso inay handado kooxda ridada waxaana bayaanka ka mid ahaa suurtagal ma ahan in etoobiya ay gacmaha ka laabato jihooyinka falgalka leh ee qasaya mandiqada geeska africa si fogan ayaana isha ugu haynaa waxa mandiqada ka socdo oo halis ku ah bay yidhaahdeen etoobiyaanku amniga qowmiga ah ee dowladda etoobiya marka arrimahaas oo isbiirsaday iyo heshiis bishan gudaheeda magaalada alqaahira ay ku kala sixideen cabdifataax siisi iyo xasan gurgurte ayaa xaaladda cirka sii geliyey sidoo kale dowladda xabashada etoobiya waxay sheegtay in wadahadaladii turkiga ee fashilmay kadib iyagoo ay qorsheynayeen inay sii wadaan wadahadalada laakiin kooxda ridada ay hadda u muuqata in ay fashilinayso sida hadalka ay u dhigtay waa tahay ugu dambayn maxamed waxaan ogeyn iyadoo ururka midowda afrika uu aqbalay dalab kaga yimid dowladda masar oo ahaa inay ka qayb qaadato howlgalka bedeli doona atmis maxaa isbedelay waxaa muuqata in isbuucyadii lasoo dhaafay duulimaasiyiinta ugu sarreysa ee dowladda etoobiya ay wadeen dadaallo ay wadamada xubnaha ka ah waxaa loogu yeero golaha amniga iyo nabadgelyada midowda africa ay kaga dhaadhicinayaan in iyagu ay yeeriyaan dowladaha ka qayb qaadanaya howlgalka cusub ee waxaa loogu yeero midowda africa uu ka sameyn doono dalka soomaaliya waxaan etoobiyaanku ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuleen in ay ka hortagaan in masar ay galaangal amni ee ku yeelato dalka soomaaliya waxaana arintaas iyo guuldaradaasba loo aaninayaa in masaaridu ay bisha oktoobar ee soo socota iyagu ay hogaamin doonaan ururka midooda africa qeybta amniga iyo nabadgelyada waxaa isweydiin mudan maxay tahay waxa ay ka baqayso etoobiya oo masar ay sameyneyso waxaan ognahay in khilaafka dhanka biyaha webiga niil uu soo jiitamay ee udhexeeya masar iyo etoobiya masaariduna hadda ay doonayaan inay galaangal ku yeeshaan arrimaha amniga ee soomaaliya oo qeyb ay ka noqdaan duulaanka saliibiga ah etoobiyana waxay dooneysaa in iyada looga heybeysto mashruuca shahadala dirarka ee soomaaliya oo wax kaalena aysan ku yeelanayn masar waxaa laisku haya waa intaas oo masar haddii dooneyso in ay difaacato biyaha webiga niilka ah waxaa kaga dhow in dhanka suudaan ay saldhig ka samaysato deegaanada xuduud beeraadeed etoobiya iyo suudaan dhaca iyadoo la ogyahay in isku wanaagsan yihiin masar iyo xukuumadda suudaan halkaasna ay ka weerarto biyo xireenka nahda laakiin waxaas oo idil uma socda cabdifataax asiisi wuxuu doonayaa in dagaal wakaaladeedka iyo loolanka geeska qaaradda africa oo usoo horaro soomaaliya soomaaliya ay noqoto meel ay ku hardamaan quwadaha shisheeye hadda waxaan ognahay inay ka dhex tafan tahay turkiga iyo imaaraadka carabta oo isku haysto maamulidda hawada soomaaliya iyo lacagaha khayraadka ee soomaaliya laga boobayo marka waa arrimahaas oo kale waxay qayb ka tahay dowladaha saliibiyiinta ah iyo kuwa dabadhilifyada ee duulaanka soomaaliya ka qayb qaadanaya ayaa waxay doonayaan inay ku hardamaan dhaqaalaha iyo amniga dalka soomaaliya faysal waxaa kaloo xusid mudan in muran badan iyo khilaafaad uu ka taagan yahay cidda hogaamin doonto howlgalka saliibiga ah ee ururka midooda afrika uu qorshaystay in soomaaliya laga sameeyo waxaana xusid mudan in xataa ilaa hadda aan la haynin dowladihii iyo ururadii maalgelin lahaa dhowaan waxaa loogu yeera qaramada midoobey ayaa ku celisay ururka midooda afrika inay keenaan qorshe cad oo ku aadan cidda hogaaminaysa howlgalkan duulaanka cusub ee soomaaliya lagu soo qaadayo mana cadda dhaqaalaha ee ku baxaya ururka midooda yurub iyo mareykankana way diidan yihiin in iyagu ay sii wadaan maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ah oo xataa waxay doonayaan in dowladaha qeybta ka naqanaya duulaankan afrikaanta ah ay qaaraan amba qoondada ku baxaya ciidamadan ay wax ka bixiyaan marka waxaa muuqataa in kufriga caalamiga ah iyo midka gobolka ay ku daaleen maalgelinta duulaanka afrikaanta ee kusoo qaadeen soomaaliya sidaas daraaddeedna hadda ay usoo farageliyeen dowlado kale oo doonaya in ay ku loolamaan dalka soomaaliya aad ayuu u mahadsan yahay maxamed xasan alfaatix ayuu kaasi ahaa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonnaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dhaca lagu hayo shacabka muqdisho oo xarkaha goostay dhacdooyin yaab leh ayaa laga soo warinayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo wajahaysa dhaqaala boobkii ugu xooganaa taariikhda soomaalida xukuumadda muqdisho ee uu madaxa ka yahay xasan gurgurte ayaa bilowday in ay dhaqan geliso mashruuca baadda ah ee ay ugu magacdartay canshuurta boqolkiiba shan ee beegsanaysa hantida dadka danyarta ah arrimaha layaabka leh ee caasimadda laga soo calaamadeeyey waxaa ka mid ah cisbitaallo diiday in bukaanada ay ka qaadaan lacago baad ah oo la xiray ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in saraakiisha booliska ee xukuumadda ay xireen agaasimayaasha cisbitaallada kalkaal soomaali suudaneys muqdisho iyo shifa hosbital maamulka cisbitaalladan ayaa si cad u diiday in ay lacagta baadda ah ee xukuumaddu soo rogtay ay ka qaadaan bukaanada danta yar ee cisbitaalladooda daawooyinka ka iibsanaya arrintan ayaa si aad ah la iskula dhex qaaday baraha bulshada waxayna dadku bilaabeen in ay dhaleeceeyaan madaxweynaha xukuumadda muqdisho oo ay ku sheegayeen xasan baahne cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa tallaabadan ku sifeeyey burxadnimo ka liidataa dhaqankii hogaamiye kooxeedyadii soomaaliya waxay maraysaa in bukaan ay dowladdu siin weysay adeegii caafimaad ee uu xaqa ugu lahaa markii uu jirrado ee uu jeebkiisa iska daaweynayo laga qaado canshuur tan canshuur ma ahan dowladnimo ma ahan ee waa isbaaro iyo madax furasho shacabka xasuusinaysa waayihii hogaamiye kooxeedka ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur wararka ayaa intaasi ku daraya in dhulboobka iyo dhaca hantida shacabka ay si xawli ah uga socdaan muqdisho xaafadaha qaar waxaa laga soo sheegayaa in macluul ay soo wajahday dadka danyarta ah ee awoodi waayey in ay iibsadaan cuntada maadaama ganacsatada lagu soo rogay lacago baada haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faano oo la wareegtay magaalo dhacda xuduudka suudaan jabahadda hubaysan ee faano oo dagaal adag kula jirta milatariga dowladda xabashida itoobiya ayaa guulo ka sheegatay dagaalada ay kula jirto ciidamada abiy axmed warbaahinta taageerta jabhadda faano waxay caawa faafisay xog ku saabsan in jabhaddu la wareegtay magaalo istaraatiiji ah oo dhacda suudinta ay wadaagaan wadamada suudaan iyo itoobiya halkaas oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda faano waxay sheegtay in magaaladan muhiimka ah ee ay ciidankeedu la wareegeen lagu magacaabo kileegu taasi oo u dhow xuduudka uu ismaamulka amhara la wadaago waddanka suudaan maalmo ka hor ayay ahayd markii ay maleeshaadka fallaagada faano sheegeen in ciidamo xoog leh oo ka tirsan jabhadda ay horumarro ka sameeyeen dhanka magaalada leemi oo boqol iyo labaatan iyo lix kilomitir u jirta magaalada adis ababa ee caasimadda u ah dowladda xabashida halkaas oo ay sheegeen inay jab lixaad leh ku gaarsiiyeen ciidamada milatariga taasi oo keentay inay u cararaan dhanka gobolka oromiya waa sida ay sheegteene xoogaga hubaysan ee jabhadda faano iyo milatariga xabashida ee uu ra-iisul wasaaraha u yahay abiy axmed ayaa si weyn ugu loolamayaa ismaamulka axmaarada ee dhaca waqooyiga itoobiya waxaana hadda uu dagaalku u muuqdaa mid xoogiisa u gudbay xuduudka suudaan halkaas oo ay dhinacyadu dhaqdhaqaaqyo dagaal ka bilaabeen haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa somalilan oo xasaradaha ka taagan ceerigaabo ku eedeysay in ay ka dambeyso kooxda riddada maamulka riddada somalilan ayaa kooxda riddada soomaaliya ku eedeeyey in ay hurinayso colaadda ka taagan magaalada ceerigaabo agaasimaha warfaafinta maamulka hargeysa mustafa cabdi ciise ayaa sheegay in kooxda gurguurte ay xasaradahaasi ku doonayso in ay ku fashiliso doorasho gaaleedka maamulkaasi sidaad la socotaan somalilan waxay u jihaysatay in ay qabato doorashooyinkii madaxtooyada iyo ururada si taa looga hortago waxa uu maamulka taagta daran ee soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan sheikh ay go'aamiyeen in gobolka sanaag laga rido dagaal ayuu yidhi mustafa cabdi ciise waxa uu maamulka somalilan sheegay in xasan gurguurte uu murtad axmed karaash madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka puntland u xil saartay arrimahaasi ciidamo oo watana ay dad shacab ah oo gaaraya ilaa shan ruux ay dileen ayna dhaceen ilaa shan iyo toban neef oo geela si looga hortago doorashooyinkeenna waxaa maamulka muqdisho ee xasan sheikh ku talagalay in gobolka sanaag dagaal laga rido waxaanay u xilsaareen madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland axmed karaash oo muddooyinkii dambe ka soo hanjabayey meelo ka mid ah gobollada sanaag iyo sool ayuu yidhi mas-uulkan u hadlay maamulka hargeysa xiisadda dagaal ee ka taagan magaalada ceerigaabo ayaa faraha ka sii baxaysa iyadoo maamulka muuse biixi magaaladaasi uu ku daadgureeyey ciidamo fara badan islamarkaana uu ku soo rogay xaalad bandow ah maamulka isugu yeeray ecc khaatumo ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ayaa xasaradahan ka taagan gobolka sanaag ku eedeeyey in uu ka dambeeyo muuse biixi oo magaaladaasi socdaal ku tagay toddobaadkii lasoo dhaafay aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan een baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto ka dhaliyey xiisadda ka taagan magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag sidaan horey usoo sheegnay maamulada somalilan iyo icc khaatumo ayaa isku eedeeyey dhacdooyinkaasi iyadoo maamulka muuse biixi uu sidoo kale bandow kusoo rogay magaaladaasi kaasi oo caawa dhaqan galay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء xagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya gaar ahaan kuwa jawaasiista ah ee ka tirsan nisa askarigan taa'ibka ah oo laba qori watay ayaa markii toobada loo qabtay kadib waxa uu waraysi gaar ah siiyey walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani magacey waa maxamed xasan ibraahim da-deeda waa saddex iyo labaatan sano waxaan ka imid magaalada muqdisho haddana goobaha mujaahidiinta ayaan ku suganahay ciidankee ka tirsanaa jirta adiga waxaan ka tirsanaa jira nabasugid oo lagu gaar ahaan duufaan lagu ka tirsanaa jira gaar ahaan qaybta waxaa liibaan gacmi haysan jira hadda waxaawaa iskaga soo dhiibay alxamdulilah waxaawa waxaan dareemay inaa meesha nolol usu jirin mar weliba rafaad haddaa dhimato waxaawa ay ku dheer tahay naarta waxaa marka saaka waxaan go-aansaday inaan iskaga soo tago mujaahiinta isku soo dhiibay ayaan soo go-aansada ciidankan adiga aad ka tirsaneyd yaa mas-uul ka ahaa oo taliya ciidanka ahaa oo adigana kuwa ahaa taliya waxaawa cabdiraxmaan dheer taliya ka ahaa ninka kusoo xigana waa ninka ay dhahaan taliya koox abwaan ay dhahayaan kusoo xiga isagana asigana wuu joogaa waxaawa ciidankana saasay tahay baaba iyo rafaad iyo waxaawa mar walba aa haysto haddaa aa aragto wallaahi qof hooyo is dhashay uu meesha joogo wallaahi dadkaas hadday arkaan hooyadood mase aabahooda rafaad inay ku jiraan zaa-idaa loo dareema horta muddada aad la joogtay ciidankan nooga waran qaab nololeedkooda iyo sida ay dadka ola dhaqmaan qaabnololeedka horta waxaawaa noloshiis qof fiican horta meesha maba jooge waxaawaa afar iyo labaatanka waxaa kuu dharada inaa shaqo aa qabatid waxaawa haddana midda labaadna inaa raasta markaa dadka aa ku ridid raas lagu siinin raas soo gado lagu dhawo bishii rafaada iskaga nooli dadkaas haddaa aragto dad liitan oo wada dhintay waa ayaga dhanba marka adiga ma jiraan wax tababarra ah waa soo qaatay ma wax tababara aan soo qaatay ma lahan meesha markaa tagna adi waxaawa saas mi ahaa aan la dhahay horeyaa waxaawa qorona laga sii aday tababar iyo waxaas ma soo marin ciidankan nabad sugidda gaar ahaan kuwan aad ku sheegtay hadda duufaan yaa kugu biiriyey waxaa waa mid oo adeerkay ugu biiray waxa uu dhahday ciidanka iska qoro saan waaya magaalka inaa iska joogtid ma anficaysid qof labaatan qof oo waxaa tahay labaatan jira tahay shaqa la-aan iyo waxaas wax jira maahan wuxuu dhaa marka intaa inta gadaal aadi leyd wuxuu dhaa niyaw horey usoo camal ciidankan qoro dhowr beri waxaawa dad waxaas la hadlay markii kabacdi waxaawa ninka diyaar waa howsha hal keeno waa la keenay markaa la igeyn waxaawa hal beri jilo habeenkaa la igeeyey subaxi abarqadiija la igeeyey meesha qorina laga soo siiyey anagoo nahay konton iyo kow qof konton iyo kow oo qoryaa meesha nalagu soo siiyey buudkooda iyo dareyskii dareyskooda iyo waxaawa qasnadooda afar afar qasnadood marka shaqadiinu xaggee bay ahayd oo ama lagu aadiyey shaqadeen waxaa waye aday mar walba iska ordo aday mar intaa waxa- wax lagu sheega intaa orde waa soo fiirin haddaa soo weysa xadaa iskaga soo laabanaya haddaa waxaa waxaa lagu leeyahay marka dambe furnaat furntaa lagu geeya lagu leeyahay jaziira duurkaasaa lagu geeya aday usbuuc aa ku qoran tahay usbuuc haddii la gaaro waxaa waa lagu soo bedela ciidan kale la geeya magaalada iska jooga haddii shaqo soo baxdana waxaa waye aday caawa dhan inaa ceelasha lagu geeyo ama afgooy lagu geeyo waa lagu wareejina aday Een, xerada gaarka ayaa deganeedeen magaceed xagees ku taallaa shangaani waxaa waxay ku taalaa fish traffic ayay ku taalaa waa degmada shangaani degmada shangaani ah ay ku taalaa waxaa fish traffic ay u dhowdahay waxaa waaya shaqada qaarka aan qaban jirnay waxaa ka mid ah in la dhaho xerada marka la joogo oo soo diyaargaro soo diyaargarow nalagu dhaho waxaa waaya gawaari laisku qaada magaalada laisgee jira adi waxaa lagu leeyahy askarigan oo ii sheeg askari dowladeed ah waxaa lagu leeyahay qorigiisa hadduu gaari uu cabdibile ama gaari uu buufan uu saaran yahay kale waxaa lagu leeyahay haddii waxaa waaya bajaaj ama lagu- laba lugood uu saaran yahay qorigiisa qaad ama dil ama ha lagu dilay ahayd shaqadan meenaha intaa dadka askarta lagugu diro waxaa lagu leeyahay is- booliisa iska soo maraya harmacada iska soo maraya wax walba iska soo maraya laamigaas adee waxaa lagu leeyahay dadkaas qoriga ka qaad ha lagu dilo ama wax dilo waxaa leedahay qoriga keen marka dhaad ninka waa urda xagga guto ammaanka iska jira waxuu ku leeyahay qoriga keen mi ahaa inuu bug ku siyaam inaa bug siisid waa adee dhowr maalinaan saas garaafa nagu gaartay waxaa waa ninaa intaa qabtaas dhan uu naga orday waxaa gaariga ka daba bursanay cabdibilo ah ninaa lugta looga istaagaaday ninkiina waa qabanay adi suxnaa u jukeen adi habeenka qorin waa ka qaadnay xabsigaan hore u geyni jilcow marka askari muu ahaa kaas askari haa askari wuxuu ahaa ilaalo qaran u ahaa S- adig way- ay teeb garaaceen markii dambe waxay geyeen xabsiga jilcow ayay geeyeen waxaa la dhaha ninkan sidiisa saan waaye ninuu naga jabshay qabba xilligii dambe say ku dhamaatay mooy ani in wax hoodlasi ay baxeen aa maqla markii dambe marka weli adoo shaqadaas ku jiro ee, ee, wax makugu soo gaareenoo ee, dhaawacyo iyo dhibaatooyin kaleba maya ani dhaawac igama soo gaarin laakiin dad badanaa dhaawac ku soo gaaraaday midkan waxaa lagu leeyahay boolis militari habad ku dhuftay kan militari habad ku dhuftay kan waxaa nabad sugidda gaari dardarsiiday dhexdeen le garaafo isu geyn jirin adi qof kale intuu imaan dhexdeen askarta dhexdeed askar soomaaliyeed waa lagu leeyahay dhexdooda laisku diraa marka waxaa lagu leeyahay ninkan qori ka qaad ninka waxaa qof qori wato adi qoryaan wadata adigana qoraas qofkaas qori ma ka qaadi kartaa ama inuu ku dilo ama inaad inaad dishid waade dhibaato badanaa ka jirta adi meesha horta waxaa qof shacab aad taqaana xitaa waxaa luu leeyahay shabaaba meesha ku arki jiray haya saan waa intaa ku arki jiray dhibaatadooda meer adi horta nimankaas waxaa waaye qofka muslimka uu iska socda waxaa luu leeyahay ninkan waa ka shaki way soo fiirinay saan waaye shabaaba ku dhex arki jiray ninka waxaa waaye nin qof waxaasa ataa is haysan waxaa luu leeyahay shabaab waa saan waaye dhibaato badanaa ka tahan adi marka waxaa waa qof dadka waxaan dhihi lahaa shacabka masaakiinta ha laga leexdaan dhihi lahaa soomaa dadka dhan shabaab ma ahaadee dadka waxaa waa hal qof ama laba qof aa ku dhex jirta waxaa is leedahay marka adi ninkii wax bam kuu dhuftay ama meenada kuu dhig waa iska baxaaday waxaa leedahay ninka anta soo marmaraya macnaha wixii dhintay soo fiira la mogta adi soo qabo amal waa qof shacbi oo iska logeynaya xaafidiis u socda mase magaalkiisa ama shaqo u socda waxaa lagu leeyahay shabaab waa ka shakina soo qabo adi muddo waxaa kugu qaadanaya hal sano laba sano ama usbuuc ama bilal inaa xirnaatid lagu soo kiisbaaro xilligaas kabaad inay kusii daayaan Een, daraad waxaa dhacay qarax sheekada qaraxa bal noo sheeg iyo xaaladeeda iyo dhibaatadii meesha ka dhacday sheekada qarax dad badanaa ku dhinto horta badan aa aqaano macal saraakiishooda macal ciidankooda macal gawaaridooda macal saanidooda adi meesha dad badana ugu dhinta adi waa ku baabeen adi nimanka ninaa irid markuu gaariga kasoo galo gaariga qarxira waxaa la dhaha gaari qaraxa soo socdo qaba ninka gaariga iridow dhigtay wixii agagaarkaas jooga adi macnaha dhar ad iska dhigayay mase askari nabad sugid iska dhigaysa mase waxaa wixii kale iska dhigayay meeshay ku baabeen adi dad badana ugu dhinta adi waxaabaa qarax labaada ah, mid labaada xigay waxaabaa iyadana aalasha ahayd adi dad badana ugu dhintay adi ayaga dhexdooda tabaa isku dhaawaceen habeenkii waxaabaa in shabaab ay raadinayaan nin dharad ah waxaabaa askari nabad sugid ah- halkaas xabadda ugu dhuftay muxuu umaleynaya shabaaba umaleynaya Eh, labo qarax ayaa xigtay mid horta anaab ku dhiman gaari ilaahay iga badbaaday midka labaadna waxaa gaaris boolis militari ciidan saaran macal gaarigooda macal kulli way ku baxeen adeeg hadda sidee lagu soo dhaweeyey wallaahi maasha allah aad iyo aad waa ku faraxsanahay si fiicanaa la ii soo dhaweey macnaha dadka qaar way ka fiican yihiin dadkaas dowladda macnaha waa lagu soo dhaweeya iyo filin intay kugu gelshaan aa lagu xiraayo waxaa waa ninkan intuu ka imaaday ma aaminayna dabandaawo inta geey inta geey waa ka fiican yihiin maasha allah dadka mujaahidiinta waxaa waa aad iyo aad boqolkiiba boqol wallaahi waxaan dhihi lahaa waa ka fiican yihiin maasha allah lama gaaro waxaa waa adi fiicnaantooda Een, aaway hubkii lagu siiyey een, hubkaagii ma ma wadataa mise waad ka soo tagtay ani hubkeyga waxaa waaye qorigeyga waa wataa waxaa waa laba qoryaan wataa saasay tahay qorigeyna waa wataa booshkeygana waa wataa wax dhan waxaa waa alxamdulilah gacanta mujaahidiinta ku jirnaa waa soo dhiibay mujaahidiinta la joogaa Een, saaxiibadaadii hore ee dabadhilafyada murtadiinta magacay doonaanba ha lahaadeen een, shaqaday doonaanba ha qabteen fariinta aad u diraysa waa maxay saaxib ma aani fariinta u diri lahaa waxaa mataqaanaa waxaa leeyahay dadka qaar waa is ognahay waa isnaqaana horta waxaa waa inaa meesha meel fiican aa ahayn sagaashankii adi naftirkaa meeshaan niya gaalnimaa ku jirnaa rafaad waaye inaa murtidiinahay shakimaa idinkaga jiro aad dhihi jirteen waa ogsanahay dadka saas dhihi jirow saaxib macaana mujaahidiin si fiicanaa lagu soo dhaweeya qof wax kuu qabsanaysa mase saansaa waxay soo yeesheen mase waxaaba ii sheeg adi dekanahaasaa lagu haystaa ma jirto saaxib meesha haddaa lagu dhaha skeen haddaa lagu dhaha saaxib macaana waa lagaa xigaa qof waxaa ku laba laba ama wax ku gelinaya ma jiro saaxib macaana waxaa baaku idin diri lahaa saaxib inaa gaalnimadaas iskaga tooba keentin aa ilaahay dartiisa aa iskaga imaadiin wilaayada islaamiga inaa ilaahay dartiisa aa iskaga imaadiin waxaa waa inaa ilaahay idin soo hanuun waa idin soo barya laakiin waxaa idin dhihi lahaa saaxib jawaabta idin ree waxaan dhihi lahaa saaxib macaan hal toobkeeno ilaaha laga cabsado hala soo baxo saasaan dhihi lahaa soomaha النصر في الأسماع سحرا راهنا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda waxaa soo jeedinaya walaalkeen sohayb cabdulaahi aad aad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad en markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan qidaaca khaza iyo dhulka daanta galbeed maanta waxaa ka dhacaya dagaallo foolkafool ah oo dhex maraya shacabka muslimka ee reer filistiin muqaawamadooda iyo maamulka gumaystaha yahuudda waxaan ku bilaabaynaa furinta khaza si la mid ah maalmihii hore saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah halkaas duqaymo kala duwan ayuu ka fuliyey mid ka mid ah duqaymihii maanta dhacine waxaa lagu beegsaday gaari ay la socdeen dad falastiiniyiin ah oo marayey deegaanka loo yaqaano asuweyda ee dhaca bartamaha qidaaca khaza ilaa sagaal ruux ayaa lasoo warinayaa inay ku shahiideen dhacdadaasi sidoo kale ilaa lix ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lasoo warinayaa in lagu dilay duqayn lagu beegsaday guri ku yaala koonfurta magaalada khanyunis muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka faysalo waxay ahaayeen kuwo aad u muruga leh waxay muujinayeen dadka shuhaadada ah oo waddooyinka daadsan dhaawacyada oo cisbitaallada loo daabulayo tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay faysalow in tirada shuhaadadu ay gaarayso ilaa konton iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo soddon iyo kow kale halkaa haddii aan kaga gudubno duqaymaha ka dhanka dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda qidaaca khaza waxa ay ka fuliyeen howlgallo kala duwan mid ka mid ah howlgalladaas waxa uu ka dhacay guri ay ku sugnaayeen ciidanka yahuudda oo ku yaala xaafadda loo yaqaano xayu zaytuun sidoo kale warbaahinta kooxaha muqaawamadu saacadihii lasoo dhaafay waxay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgal qanaas ah oo ay dagaalyahanada falastiiniyiintu ay ka fuliyeen xaafadda loo yaqaano xayu zaytuun markan furinta khaza halka aan kaga tagno faysalow subaxnimadii hore ee saaka ciidanka gumaystaha yuhuudda oo ku hubaysan boqolaal ka mid ah gaadiidka dagaalka iyo diyaaradahooda ayaa waxa ay dullaan ku qaadeen deegaano ka tirsan dhulka daanta galbeed dabcan deegaanada yuhuuddu ay saaka ku duuleen waxaa ka mid ah jiniin duubaas dulkaram iyo sidoo kale deegaano kale dagaalyahanada kooxaha muqaawamada filistiin oo u muuqday kuwa ka warqabay duulaanka ayaa waxay si adag kaga hortageen ciidanka sahaynada waxaana dhacay dagaallo foolkafool ah oo ilaa iyo haatan warbaahintu ay soo warinayso in ay socdaan kooxaha muqaawamada ee daanta galbeed ka howlgala bayaanaad kala duwan ay soo saareen waxay ku sheegeen in dagaalyahanadooda ay cadowgu la xisaabtamayaan ayna jiraan khasaare cadowga dhabarka loo saariyey dabcan diyaaradaha darooniska yuhuudda iyagana duqaymo culus ayay maanta ka geysteen halkaas ilaa laba iyo toban ruux ayaana la soo werinayaa inay ku shahiideen duqaymahaasi dabcan duulaankan ayaa noqonaya kii ugu xooganaa ay yuhuuddu ku qaadaan dhulka daanda galbeed tan iyo sannadkii labadii kun iyo labadii kooxaha muqaawamada filistiin bayaanaad kala duwan oo ay soo saareen waxay ugu baaqeen dadka shacabka ah inay sameeyaan kacdoon dadweyne oo la isaga difaacayo cadowgaasi ku soo duulay dhulka daanda galbeed wasiire ka tirsan maamulka sahaynada oo ka hadlay arrintan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in daanda galbeed ay noqoto furin la mid ah qidaaca khaza sida guryaha falastiiniyiinta ee khaza ku yaalla loo burburiyona loo baahan yahay in loo burburiyo guryaha falastiiniyiinta ee dhulka daanda galbeed dabcan faysalow sida la og yahay daanda galbeed waa furinta labaad ee lagu hortaagan yahay cadowga sahaynada markii laga soo toogay qidaaca khaza waxaa ka howlgala ururo falastiiniyiin ah oo hubaysan kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyey sii laba jibaarayay howlgalladooda kuwaas oo rucbi iyo argagax ku reebay maamulka gumaystaha yuhuudda dabcan ciidanka sahaynada dhowr jeer ayay isku dayeen inay soo galaan mukhayamaadka ku yaalla daanda galbeed balse iska hormaadyo culus ayaa lagala hortegayey wasiirka gaashaandhigga yuhuudda oo bishaan hadlayeyna waxa uu sheegay in duulaan ay ku qaadayaan mandiqadaasi maanta ayana yuhuuddu ay ka dhabeeyeen dabcan duulaanka saaka yuhuuddu ay ku qaadeen dhulka daanda galbeed wuxuu sii hurinayaa macrakada shacabka reer filistiin ay kula jiraan cadowga sahaynada ah waxa uuna yimid iyadoo ay fashilmeen wadahadalladii lagu doonayey in lagu joojiyo dagaalka khaza dabcanna wufuuddii alkaahira ku sugnayd ee halkaas isaga soo kala dareereen dowladda maraykanka oo iyadu soo hindistay qorshaha lagu doonayey in lagu joojiyo dagaalka maxaabiistana lagu sii daayo ayaa mar kale fashilisay wadahadalladaas waxaana si gaar ah loogu eedeeyey inay ka dambeeyaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington sahyuuniga lagu magacaabo antonio bilikin oo ah nin ku caanbaxay yuhuud jeceelka muddo kow iyo toban bil gaaraysa oo ay dagaaladu ka socdaan qidaaca khazana shacabka muslimka reer filistiin weli waa kuwa sugan iyagoo muddo saddex boqol toddoba iyo labaatan maalin oo xidhiir ah duqaymo la kulmaya islamarkaana maalin kasta sagootinaya tobanaan shuhado ah halka boqolaal kalena ay dhaawacmayaan waxaa intaa usii dheer shacabka reer filistiin ee khaza ku sugan gaajada hoyla'aanta iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo isbiirsaday iyadoo inta badan cisbitaalladay qidaaca ku yilay ay shaqada ka baxeen intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع waa hagaaga dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا